asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadiha dalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jira dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad ee noofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ah ugu waaweyn ee caawa barnaamijka ah wareega aan kusoo qaadan doonana waxaa qeybka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya waxaa markaasi booqasho ay ugu bilaabatay gobolada dalka oo uu ku tegayo farimaha hore ee dagaalka ee al-shabaab markaasi laga saaray wuxuu maanta booqday degmada maxaase ee gobolka hiiraan isagoona uu soo gudbiyay dhanka iyo galgaduud oo markaasi labada degaan ee wisil iyo sidoo kalente baxdu uu booqasho iminka uu ku joogo shabeellaha dhexe ayaa la filayaa in markaas oo kale uu usoo gudbi doono oo halkaasi inuu kula hadli doono dadweynaha halkaa ku nool waan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha markii uu tegay ee deegaanadaasi galmudug khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo markaas uga hadlaya xaaladda guud dalka iyo dagaalka dhanka al-shabaab ayaa caawa barnaamijkan wareegna kugu soo baahin doona qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa ee, gudoomiyaha gobolka banaadir aan huduuq magaalada muqdisho waxa uu magacaabay guddoomiyaal cusub ilaa iyo saddex degmo oo markaasi ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir haddaba waa kuma shaqsiyaadka la magacaabay waan idiin soo gudbi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay shuurweyne dib u heshiisineed oo dhowaa markaasi ka qabsomaya deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya aadan madoobe oo faahfaahinaya ujeedka shirweynaha ayaa sidoo kale barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona waxaa kaloo idiin soo gudbi doonaa mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa eedeemo kulul u jeediyey guddiga doorashooyinka maamulkaasi puntland waxaa kaloo barnaamijkeena qaybka noqon doona caawa aad maqli doonta maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee jubbaland ayaa xukun dil toogasho ay ku filisay askar horey dilal u geystay oo markaasi lagu soo eedeeyey waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaban wuxuu uu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka safarkiisa ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo sidoo kalena dalada warbaahinta madaxa banaan ee sima oo muqdisho maanta ka daafurtay siminaar looga waramayo arrimaha biniaadanimada iyo isbedelka cimilada qodobadaas wuxuu soo kordhacay ee barnaamijkan ayaad ku maqli doontaan xusn ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
Maxaa laysu dagayaa? Laysu dabamarteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan wadeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayn oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay. Dollar qaata dul yahay. Shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay.
waagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan iyo barnaamijka wareega degeysanaysaan dalsan muqdisho somaliland nagala socotaan waxaan ku bilaabaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu uu kormeer u ambaxay furimaha dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kormeer ugu ambaxay in qaar kamid ah deegaanada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab madaxweyne ayaana warbixino ku saabsan guulaha laga gaaray al-shabaab iyo abaabulka dagaalka looga xoreynayo dalka waxa uu furimaha dagaalka kaga dhigeystay kaga dhegeysan doonaa mataliysyada iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgallada isagoona ku bogaadinaya sida nafurnimada leh ay u difaacayaan dalkooda ugana xoreynayaan al-shabaab meelaha ay kaga sugayiin madaxweyne ayaa u guurgeli doona xaaladaha nololeed ee ka jira deegaanada ka tirsan gobolada uu booqanayo sida hiiraan galgaduud iyo mudug wuxuuna safarkiisii ugu horreey ku gaaray gobolka hiiraan garaan degmada maxaas halkaas oo ay kusoo dhaweyn qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada iyo xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyo shacabka deegaankaasi madaxweynaha ayaana la hadlay shacabka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka wuxuuna ku ammaanay guulaha isabjoogale ay ka gaareen dagaalada markaasi lagula jiro al-shabaab iyagoo markaasi muujiyey geesinimo iyo isku duubni wuxuuna adkeeyey taageerada ay dowladda la garab taagan tahay deegaana dadkooda ay markaasi godoonay markaa go-doonka ay noqdeen islamarkaana al-shabaab in muddaha ay ku sugnaayeen maxaas kadib madaxweynaha wuxuu u amabaxay magaalada markaasi galmudug halkaas uu deegaanada dhawaana laga saaray al-shabaabkana uu booqasho uu ku tegay waxa uu booqday oo safarkiisana galmudug uu ka bilaabay magaalada baxdo ee gobolkaasi galgaduud oo kamid ah deegaanada markaasi lafdhabartu ahaa halganka ka socda ee ka dhanka al-shabaab waxaana halkaasi si deeran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor wasiiro xildhibaano iyo shacabka deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo boqolaal ka mid ah bulshada magaalada sabaxdo kula hadlayay fakaaraha masjidka canuur oo ah saldhigga halganka diiniga ah ee markaasi hortaga fikirka al-shabaab ayaa ku bogaadiyey sida dadka shacabka iyo ciidamadaba ay isku kaashadeen ka saareen al-shabaab deegaanada galmudug ay kaga sugeen baxdo iyo deegaano kale oo dhowr ah asigoo dhinaca kale isla galabta usii gudbay deegaanka lagu magacaabo sil oo ay markaasi kamid ah meelaha sida weyn al-shabaab ay dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay kula galeen haddaba baxdad ku sugan ayuuna madaxweynaha la hadlay isagoona sheegay in dowladdiisu ay ka go-an tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab wada aan dagaalkaasi ahayn aysan u balan xilligan oo meel kasta ay joogaanna loogu tegi doono soo hadal ku dhigay madaxweynaha soomaaliya oo khudbadiisa dhinacyo badan taabanaysana waxa uu ku bilaabay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanayso oo taariikhi ah u tahay waan ka mahad celinayaa soo dhoweynta qaaliga ah ee degmada maxaas iyo dadka reer maxaaseed ay maanta igu soo dhoweeyeen degmadoodii maxaas halgankan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagula jiro ka hor ayay magaalo ahaan iyadoo ay xor ahayd horta baahida aarboorka waxaa keentay meeshii yareedoo maxaas ahayd oo go'need oo jasiiradda ahayd oo meel kaloo looga imaan kara aanay jirin in cirka looga soo dega maogiye maanta horta maxaas meeshii ma aha waa taa uu madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenku sheegayo oo inta haddaad ka timaada iyo habeen madow haddaad beledweyne ka soo baxday iyo subax haddaad ka soo baxday inta ka dhexleh aad maxaas imaanayso horta baahidii shalay maxaas ay qabtay maanta baahiyo ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay ceelka iyo dhakhtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kaloo ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweynaa socdo wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay maxaas degmadii ugu horraysay ee xuraynta kadib xaruntii maamulka iyo maxaanku dhahdaa dhismihii dowladda loo dhisay inay tahay degmooyinka kale ee ama hadda ha laga xoreeya ama horay xor ha u ahaadaane ee dalka oo dhanna insha allahu tacaala waax siman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xidhiidha ayaa dowladdu ay ka qaban doontaa fayskan dagaalka markaan ka soo jeesanno waana sii bilaabaynaayo meeshii hadba xorowda wixii loo heli kara waa geynaynaa aariboorka aad codsateen maxaas waa loo samaynaa haddii alliya laakiin waxaan idinka rabaa waa baahi dhab oo jirto oo dareenkeeduna idinku weyn yahay sida mas-uuliyiintii iyo madaxdii iyo dadkii hadlay ay u wada celceliyeen aan dareemayaa laakiin dhammaystirka shabaab yaa asigana muhiimad kaloo weyn noo leh geedka geedka kurdada la yidhaa haddii aad kor intaad ka xa- ka xiirto aad mxuu ahay beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna berri uu yimaado kurda iyo meeshiisay kala ahaanayaan shabaab waa kurde jiridabixinuu u baahan yahay jiridabixintiisa na reer maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaniin caqiide markay joogtana ka horeyba inta isu sheega inay shabaab iska celiyeen nimankan caqiidada islaamka diinteenna islaamka ee qiimaha badan ayay noogu soo gabbadeen laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego wadaadana maaha diinna shaqa kuma leh waa koox maafiya ah oo maro weyn oo diin ah soo hagoogatay waaye maradiian annaga inaan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan maafiyanimadooda burcadda jidka taagan ee qaaticu ariiqa ah ee ay diintu ka hadashay waxay ka duwan yihiin ma leh naftiaan ammaanka helayn maalkiiaan ammaanka helayn dadkiiaan ammaanka helayn sharaftii iyo karaamadii cizigaan ammaanka helayn diintiiaan ammaanka helayn nimanku waxaan ku tilmaami karaa aniga waa un imtixaan ilaahay oo dembiyadii horan galnayna looga gudaaye haddana ilaahayna waa u noqonna waa alxamdulilah kitaabkiisana gacanta midigtaan ku haysanaa nimanka ka been sheegaayana waa iska dhicinaynaa haddii dalkani ay soo mari jirtay dowlad diinta laga ilaaliyo oo ayada diinta laga difaaco waa ka soo gudubna maanta dowlad diinta leh oo horumarinteeda iyo quruxdeeda iyo difaaceeda inay ka ilaaliso waxa oo maxaanku rahay waxaan khawaarijta ay wataan oo kalo bannaanka looga soo darsanaya aan diinka ahayn dowladda dad kastoo dowlad ilaaliso amni u sugta soo u baahna diintuna intaasoo kale u baahan tahay haddii kale shaydaan kasta meeluu inta ka soo galo walaxaan loo joogin oo ku darsana lagu darsan maayo ogolaamayna ummad muslimiin ah sunniyiin ah oo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku toosan oo maxaankunahay ah maxaanku shaaficiyiin ah oo maxaanku idhahday ahlu sunna waljamaaca ahaan nahay ka leexleexa mayno waa xoojinaynaa wixii bannaanka lagala yimiday iyo wixii meelaha laga soo dhoodhoobo shalay iyo daraad yimidayna abka ummaddan seef laguma islaamin shalay xoog laguma islaamin qoorka gooyo laguma islaamin faham ilaahay uu siiyey in rabitaankooday ku islaameen maantana diinta intaasay ku haystaanay boqolkiiba boqol muslimiin ku yihiin diintiiaan ku khasbaa nin kale intuu ka yimid kumanaan sano ka hore sidaas kun sano ka hore sidaas ahaayeene maxay tahay maanta diinta lagu khasbaayo oo loo keenaayo cusuboo maanta la keenaayo kun sano tii ay soo haysatay ku dhasheen ku dhaqmeen aan ahayn diintana ilaahay nimcadiisa waaye waxyaabaha ugu horeeyo ilaahay nagu nimcaystay ka mid tahay uma ogolin in maxaanku idhahda dulmi iyo dulinimo loo isticmaalo tawaa qodobkaas aan ka korna marka khawaarijta culimaadtiin dhammaantiine axaadiista rasuulka calayh salatu salaam iyo sifooyinkooda iyo siduu u tilmaama waa taqaana lagama aayad akhris badna lagama xadiis daliilisho badna laakiin maxay tareen meel xunay laayi'iin oo wixii kaloo diintu ay ilaalisay oo maxaanku idhahdaay oo dhan ayay muxuu ahay dhinac mareenay ku dheelayaan karaamada qofka ilaalmada maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa waxyaabaha ugu horeeyo asaasiyaadka oo diinta hal ilaaliyo ay tiri ka mid tahay qofka muslimkaana loo banneeyey inuu u dhinto asoo daafacaya tiiyaan maanta marka aan taagannahay tiiyaan taagannahay marka nimankaasi saad horey ugu fahamteen waaye faham idinkuma yara inta dhimanna waa dhammaystiraynaa dhulkiinna waa xoraysateen wiilashiinna idin xukumaaya ee xukun kale oo qof kaloo meel laga soo dhoofiyo laga soo waariday idiin imaan maayo kan idin xukumaaya ama gabadha idin xukumaysa waa kaad doorateen ka maamulka idiin haynaaya waa kaad u dhiibateen ma dhacayso in nin meel kale laga keenay gobol kale allah ka dhiga xataa iska dhaaf jamhuuriyad iyo dibad iyo iska dhaaf waayo marka ilaahay idankiis dhulku waa xor tarde iyo teedaan maxaanku idhahdaa iyo sooman iyo maxaanku idhahdaa iyo xagga u bax buulo burta tag aboorey iyo maxaanku idhahdaa iyo iyo iyo maxaanku idhahdaa mar jalalaqsi muxuu ahay magaaladeedii tag ceel qoryaale iyo nebiga geedi faarax nebiga geedi faarax iyo maxaanku idhahdaa cabdibashiir tag meel walba dalkaani maanta waa xor gobolka hiiraan ilaahay inkiis gobolka shabeellada dhexena sidaad aragteen iyo xowligaad aragteen uga socotaa aadan yabaalood intana adika aad ka kulaalaysaan xaggana looga soo socdaa ka hartay ayadana waa ka bixinaynaa galmudug galmudug sidoo kale waad aragteen dhul badan oo galmudug ka tirsan sida ay magaaladan aheedoo kale xoray ahaayeen shabaab mar hore iska saaray culimo sida adika oo kale ah ayaana ka saaray shabaab oo u diiday inay soo caga dhigtaan iyo dadka deegaanka oo iskaashaday intii yaad adikuna samaysay inta dhimanna hadday u taagan yihiin hadday u taagan yihiin inta dhiman oo inta badanna ay ka bixiyeen inta kalena ay u socdaan ayadana galmudug oo dhan aadan yabaal iyo xaradheere meesha noo hartay waaye ceelbuur iyo galhareeri iyo jacar ayaguna sidoo kale dhulka noo haray waaye waa dhulkeennii annagaa iskale dhul reer hebel iyo dhul kale maaha waa dhulkeennii annagaa ah dadka iska lahay reer hebelkii aan nahay kuwii deganaayaan nahay kuwii dal ahaan iyo degaan ahaan u lahaanayaan nahay shabaabna u daysan mayna haddii alla yidhaah marka muxuu ahaay meeshaas intaan ka baxna ilaa dhulkan ilaa xeebta laysku furo koonfur galbeed soomaaliya dowlad goboleedka layidhahda dadaalka ka dhacay maalin dhaweedna waa maqasheen haddana dadaalkii ugu weynaa iyo abaabulkii ugu xooga badnaayaa ka socda mar dhow koonfur galbeed oo iyaduna aan shabaab waa la barta hadda intay adikeeda ku qaadatay dadka dhan ku qaadamaysa dadka inta harta ku qaadamaysa haddii alla yidhaah koonfur galbeed oo baabuurkii xamar ka baxa oo baydhabo taga oo kii baydhabo ka baxa oo xudur taga oo kii maxankura baydhabo ka baxa oo sidii soomaalida ganacsatay oo ha jirtay oo mandheero u taga oo kor iyo bari loo kala socdo mar dhow dhow dhow dhow ay ilaahay idinkiis ayadaan arkaysaa dadkeedii xowliga ay abaabulka ku wadaan aanan u leeyahay sidaas daraaddeed dowladda soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxaa ka go'an wax kalaba yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo fikirkooda xunna in dadka laga waayo wiilal iyo gabdho yaryar oo ay muddadii dheereed ay dhulka ay joogeen ay waxooda geliyeen waa jiraan naxariis inaan u fidinno wacyigelin u samayno dhaqancelin rasmiga u samayno yaan u baahannahay waxaan rabaa oon ka dardaarma shabaabka isu soo dhiiba ee caqiidadii xumayd ee dhaqankii xumaa iyo qaabdaradii ka soo laabta waa wiilasheenni ilaana hala soo dhoweeyo raalli kama ahin in la bahdilo in la dulleeyo in asoo isu soo dhiibay la dilo in la jirxumeeyo ama la ciqaabo diinta islaamkana kuma bannaana dowladnimadana kuma bannaana wiilashaas waa wiilasheennii degaanka iyo dalkay wax ku leeyihiin dal kale ma qabaan oo aan soomaaliya ahayn waxay u takoormeen waa waxa maskaxda uga jira fikirka qalloocan hadday intaha baraarugeen ay isgartaan oo ay soo noqdaan gacmo furan ha lagu soo dhoweeyo ha la soo dhoweeyo ixtiraam ha loo haayo yaan sidaa annaga aan u diidnay in sharafteenna iyo karaamadeenna iyo cirdigeen meel looga dhaco koodana yaan meel looga dhacin inta ay shabaab yihiin maahanoo cadow googoys ogaaya waa la iska dhicinayaa loo turi maayo loo turi maayo waxaan rabaa marka ilaahay idankiis waad muujiseen shabaab inaad ka adag tihiin lug sida uu hadda uu muxuu ahay madaxweynuhu sheegay degmada degmada matabaan raggii lugta ka soo bilaabo ka soo lugeeyey waayo horta dadka maanta tarda sii maraayo oo sii socda oo aadan yabaal sii gel rabaa da'yina wax ka weyn iyo dadaal ka weyn oo qofu samayn lahaay ma jiro intaas ninka sameeyey oo aan maxaanku idhahday aan lalahayn baabuur waaweyn iyo adduunye iyo diyaaradaha lagu daabulaya aan lalahayn marka dadkani waa dad hadday hambaadireen hurdadii ka kaceen arkeen waxa ka maqan iyo waxa ay mudan yihiin ilaahay idankiis guusha kama dambaystaa annagay noo sugan tahay ilaahay u sugan tahay annagana ummadda ilaahay oo ilaahay adeecdo ilaahay raacdayo oo diintiisa ku toosayaan nahay guushu meeshaasi kusoo dhammaatay haddii hadda yidhaah dadka reer maxaas dowladnimo yaa idin anfacaysay hadda ogaada dowladnimo yaa idin anfacaysay iskuulkan waa ka mahad celinaya hay-ada dhistaalia intersos me save the children save the children dhistaalia aad iyo aaday u mahadsan yihiin laakiin save the children degmada maxaas qolo qaraaba oo cali madaxweyne la yidhaaha degan iskool aan u soo dhisna ma dhihin barnaamijka ay lacagta ku soo heleen waxay ahayd soomaaliyaan iskuulle u dhisaynaa soomaaliyana waa dowlad dowladnimada ilaashada wixii dulmi wado oo dowladnimada iyo dhexdeeda iyo dulmi ku wada ahayna gacanta ka qabta sidaa shabaab gacanta uga qabateen gacanta ka qabta madaxweynihii hirshabeelle oo isoo raaci lahaa hadda waa taqaaniin meesha uu ku jiro meesha uu jiro iyo meska uu ku dhex jira waa idiin yimiday markay ku habbooneed waana idiin soo noqnoqon doonaa laakiin xalay waa wada hadalna wuxuu yidhi madaxweynuhu dadka salaan iga gaarsiiya admaan ku raaca waxaa leeyaha meesha aad joogtay ka tafan tahay bal midaan soo kala furfur madaxweyne raalligaa uu kugu sheegina maanta wuxuu ka degaa beledweyne beledweyne marka wuxuu yidhi mid beledweynuhu kuu soo dhawow beledweynaan tagaa uu yidhi laakiin maanta meeshaasaan soo dhammaystiraa gogola cadala ka fidsan nimankii ehelka ahaayo maxaan ku yidhaha islaayay lagu lagu daaweynaayo waana dhammaad isaguna wuxuu yidhi beledweynaan muxuu ahay berri yaan kaaga hor imaanayahay reer maxaas salaan iga gaarsiiya anaa ka imide salaantaasaan madaxweynihiina horta idinkaga wadaa madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiyihii gobolka xildhibaanadii hirshabeelle golahoodii wasiirada waa idinla joogaan dowladnimo nin walba maadaama degaankii dowladnimadii waa federaal la yidhi oo dad walba la yidhi war dowladda xukunka idin gaarka ahoo adiku aad leedihiinna idinkaa iskale haysta oo dad fiican u doorta kan kale oo soomaali idinkala dhaxeeya oo dowladdaas federaalka ana dadaad u dirsateen oo waa kan hadda xildhibaan sambulowsh halkan ka hadlayay iyo kuwo kaloo aad iyo aad u qiimi badan oo magaciina meesha ku joogaayo waa jiraan oo shaqo badanna ka hayo hawshu marka waa sidaas tanna samaysta ilaashada adikaa iska leh hadday heer degme iyo heer gobol iyo heer dowlad goboleed tahayba taasna dadkaad u dirsateenaad muxuu ahay wixii jira aad muxuu ahay ka weydiinaysaan aad kana kana muxuu ahay kala xisaabtamaysaan iyo annagaba ilaan kor annagaa joogno meeshii annaga hadda hayno waan idiin nimiday waana ku faraxsannahay inaan idiin nimiday waana idiin soo noqnoqonaynaaye imashadii maatankii ugu horreeyey ugu dambeeyey noqon maayo ilaahay idankiis weliba marka dambe waxaan jecelahay qalbigayga uu jecel yahay anoo baabuur ku imadayo ama xagga aadaga aggeega ka imiday ama xagga badweyne ka imiday inaan maxaas imaado haddii aan yidhaahdo guul iyo khayraan idiin rajaynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin waad guulaysateen degaanada waxaan rabaa waxayba ku daraa degaanada oo shabaabka ku daba dheeraaday ee muddada dheer uu jooga dadkoodu sidaan aad u muuqaal qurxoontihiin xataa wallahi inaysa u muuqaal qurxooneen rafaadka iyo dhaqaala xumida iyo dhibaatada dadka ka muuqataa yani wax la qiyaasi kara maaha markaad aragto deegaanadaas shabaabku ku daahay dadka degan waa maxay jad- dadka jeebadooda inta fakteena wixii ku jira kala baxeen waxay ku noolaanaan dadka waxay ku noolaadaan male wax kastoo fiican ayaga qaadan wax kastoo fiican ayagaa qaadanaa gabar kastoo qurxan ayagaa guursanaa muxuu ahay waa boobaayeen xaggay la aadaayeen intay la aadaayeen dadka xoolo ku reebi maayeen mar waa zakaa la leeyahay mar waa ta- tabarucaadka jihaadka la leeyahay mar waa cashuuraa la leeyahay mar reer hebelow intaasaa idinku qoranay keenaa la leeyahay se odayaasha dhaqanka iyo akhyaarta inta laga xirxirtaa la leeyahay haddaadan lacagta keenina iska jira wixii maxaan ku yidhaha ku dhaca dadkan dadkii lacagta waa la soo ordayaan nimanku waa niman saasoo dadka jeebadahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo xoolahoodii wuxuuda xaalufiyey waaye xaqna uma lahan xaq uma laha qof u wakiilatay oo dadkaa noo xukumay xoolaha nooga qaada tirina ma jiraan ganacsiyay dibadda iyo meel walba ku wada yeesheen xoolihii u dirsadeena ugu maqayin intay ku cunaan bal waaba daba taagana waa dhimanayn ama xabsiga aadaayeen xagee ku cunaa xoolaha iyo nairobi iyo maxaan ku dhaha duurka kale iyo duurarka kale geysteen iyo dibadaha iyo kuwa ajnabiga ah ay lacagta ku daldaleen iyo kuwa kaleo alqaacidada ahoo eh, duurkaas jiro ay lacagaha u dirayaan ay dadka ku nehbaan ay ku ku dhibaan nimanku niman imtixaan ah oo dulli ah oo dadkan loo soo diray inay cirab tiraan waaye intay fikirkaas wataan colaan nahay yani seekaa darsanaan maxaa jira hadday fikirka ka baxaan wiilasheeni waaye waana aragteen qaarkood saraakiil ciidanaan ka dhignay qaarkood maxaan ku idhahday waxaan ka dhignay maam- maamuladaan ku darnay qaarkood wasiiraan ka dhignay qaarkood maxaan ku idhahday wasiir ku-xigeenno iyo dowladdii ku wada jiraan waa wiilasheeni dalkan adiga iskale bas intaasaan isku diidanna da- wiilashiinni adinkuna waa wiilashiinni degaanka kuwa lah abti adeer eedo habaryar loo yahay ha la waco ha loo sheego waagu yaanuu meesha idinkugu baryayna ka imaada ha la yidhaaho waktigii waa dhammaadayee maandhow bacaliye waagu yaanu meesha kugu baryin hal yidhaahdo muguu yimaadan hay-adaha nabadgely- nabadgelyada raboortigaray u geey waa deegaankiisa dalkiisa uu leeyahay waa la hubinaa inaan la soo dirin aa la hubinaa mugee wax kale ma ah la ciqaabi ma la bahdiri ma la dhibi ma la caay ma la waxay ma bas inaan naloo soo dirinoo la dhihin od aabbaha isku soo qarxi ama adeerkaa isku soo qarxi ilaan horey u dhacday wasiiraa gabadhiisa intuu timid isku qarxisay soo maaha ku kalaa intuu u yimidaa hooyadiisu isku qarxiyey sidoo kale horay u dhacday horay u dhacday marka bas kii is soo dhiibo waxaan hubinaynaa le isdhiibiddu inay run ka tahay marka allaale markaan xaqiiqsan inay run ka tahayna dad dadkiisuu dhinac ka raaca hore u galaa mujta- noloshiisa caadiga ee ku noqonaa bal weliba waa la kaa- dowladdu waa kaalmaynay si uu nolol deganaansho leh oo u helo weliba waa la kaalmaynaa mar kale iyo mar kale dadka reer maxaas aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inta ay suurtogeli waaysa degmadu waa ballaaran tahay waa weyn tahay tuulooyinkeedu waa badan yihiin dadkeeduna waa badan yahay inta ay u suurtoodu weyday ama inta maanta inaan iskuulkan soo galaan ama jidka aan isku soo salaano ama maxaas ay joogaan oo meelaha kale jira ama frontiga jira salaan buuxdo oo ahna laga gaarsiiyo uma moogin waa ognahay haddii aan yidhaa ilaahay idankiis maalin maalmaha ka midana muxuu ahay waa tegi doonaa meelaha ay joogaan oo dhan aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareega wararka afarbaatanka saacadaha dahdalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaya eegno gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay shirweyne dubashiisiineed oo markaasi dhowaan lagu qaban doono deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya oo ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaanba siyaasiyiinta koonfur galbeed kasoo jeeda iyo madaxdoodaba ka uu sheegay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo markaas ka aqbal in deegaanadaasi shirkaas loo qabto waxyaabaha arrimaha looga hadli doono shirkaas waxaa ka mid ah dib u heshiisiyiinta siyaasiyiinta oo qaarkood ay ka dhexeyso xurguf siyaasadeed oo la aaminsan yahay inaysan isku siyaasad iyo markaasi inaysan isku aragti ka ahayn nidaamka hadda jira iyo waqtigii hore dowladii hore ee madaxweynaha hore maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasiyiintii markaas taageersaneedna ay ilaa imika kuwa haddana ay weli ay heshiis ku ahayn gudoomiyaha golaha shacabka aadan madow wuxuu sheegay in shirkan uu yahay mid muhiimad gaar u leh dadka dega koonfur galbeed ee soomaaliya shacabka iyo waliba siyaasiyiinta maruu ka hadlayay shir jaraad uu qabtay arrintaasi adiladiisii waxaa ka mid ahaa
dhammaan ummad- ummadda ka soo jeedo koonfur galbeed barnaamijka yacni koonfur galbeed hadduu ku wajahan yahay laakiin guud ahaan waa dan ummadda soomaaliyeed dan u ah marka eh, anigoo runtii wada tashi- wada tashi badan soo mariyay barnaamijka eh, aan kala tashaday gudoomiye madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicaziis laftagareen siyaasiyiinta dhammaantooda xildhibaanada waxgaradka ee saa oo kale madaxaad qaranka hataa aan kala tashaday ayaa waxaan go'aansaday in shir dib u heshiisiin dhab ah ee loo qabto reer koonfur galbeed waad ogtihiin muddo xasaasiya lagu jiraa dalka wuxuu galay ee, dagaal dib u xureen ah maadaama ummadda soomaaliyeed dhaban tahay marka sidaa daraaddeed dad aan madaysanayn yacni guul ma gaari karo maamaha baa jirta dadka afka mayda ku hadla ay ku maamahadaan waxaa la yidhaahdaa reer muwaafiqa doca min baahan reer mukhaalifin habaar min dhaman marka saas daraaddeed waxaan maaragtay laga maarmaan noqotay dib u heshiisiin dhaba in loo qabto arrintaas oo runtii madaxdii khusaysay ee siyaasi ha noqdo dadka caadiga ha noqdo ay wada dareensanaayeen in loo baahan yahay muddadan dib u heshiisin dhaba deegaankaasi laga qabto sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee deegaankaas degan in ay dib u heshiisintaas ayidaan ku talagalaan si maaragtay ay u gaaraan midnimo dhab ah iyo in maaragtay shacabka soomaaliyeed ee deegaanadaas degan oo dhibaatada ku habsatay oo xurriyadooda iyo maaragtay sharaftooda meel looga dhacay si ay ugu xuroobaan marka sidaa daraaddeed waxaan ku talagalay ee, qof keligay waxa ma wadi karo ee, markaan saas leeyahay ka odaytanimo ahaan mas-uulkii deegaankaas- deegaankaas ka soo jeedo oo hadda maaragtay xilka dowladda maaragtay maanta socotan ugu sarreeya maadaama aan ahay een, keligay go-aankaas kama gaarin laakiin waxaan isu xilqaamay in muwaafaqo la gaaro ee, xildhibaanada labada aqal ayaan ka bilaabay ee, madaxweynaha isteedka markaa siyaasiyiinta aan dowladda iskula jirno aan barnaamij isla fahanay waxaan maaragtay kulan la yeelanay ee, si maaragtay mar iyo labiyo saddex ah madaxweynaha ee koonfur galbeed mudane cabdicaziis runtii asagana si sharaf badan buu noola qaatay marka arrintaas maadaama meel kasta ay soo martay marka ee, wa- maanta waxaa la gaaray wakhtigii la iclaamin lahaa waxaan ka soo qiibgali doonaa haddii alla idmo dhammaan siyaasiyiinta arrintaas ay qusayso deegaanadaas ka soo jeedo oo taladooda laga maarmaynin dhammaantooda waxaa laga codsanayaa inay ka soo qiibgalaan Ee, waxaa kale shirkaas muhiim ah inay ka soo qiibgalaan lacantooda lahayn odayaasha dhaqanka culmaa udiinka aqoon-yahanada dhammaan qeybaha bulshada kala duwan inay ka soo qiibgalaan shirkaas si uu noqdo miro dhal Een, muddida furitaanka ee, shirkaas uu bilaaban doono gadaal aan laga soo sheegi doono haddii alla idmo muddo aan fogeyn waxaan rajaynayaa inuu noqdo shirkaas shir midho dhal ah ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan wax tara gaar ahaan koonfur galbeed aayatiinkeeda waxweyn ka bedela si markaas ay u bilaabato dib u xoreynta ummadda soomaaliyeed maanta u diyaargarowday yacni ay u noqdaan ayadoo madaysan isku ujeedda ay u galaan ka hor kadib markii wax kasto la kala tabanayay oo maaragtay hurguf siyaasadeed ah amba isqoon kale ah markii maaragtay laga gudbo laiscafiyo la heshii kadibna loo dhaqaago dib u horeynta ummadda soomaaliyeed ee maanta maaragtay diyaar u noqotay hormuud ka noqdaan arrimaha ugu muhiimsan ujeedka laga leeyahay muwaafaqadaas midnimadaas sharaftaas iyo is-xoreyntaas deegaanadaas dhibaato badan ku habsataad ogtihiin in ay noqdaan deegaanada hormuud ka noqdo is-xoreynta iyo midnimada horseed u noqdo inay noqdaan ujeedada ka dambaysa shirkan waa sidaas aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu
am ahaan bulshadayna culacula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walba la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeega caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaalku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso saaxeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii fafaanintas dher waxaad kala xiriirtaa eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber li xal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomiro ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal asalaamu calaykum halow kabtan saleebaani dheh baay baay covid sagaaliyo toban mar kale waa salaamadtiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa fariin aad u xiiso badan oo ka socota khadar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan saleebaan mar walba xaaskaygu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab khadarow xaaskaaga waxau sheegtaa inaanay werwerin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaabka sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah kororofayrisku wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka marka ay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaad xidhato afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaan u caqli badannahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo baaybay covid fariintan caafimaad waxay kaaga timid b b c midiya action iyadoo qayb ka ah mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo yunilifa
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud abi xuseen iyo wafdi uu hogaaminayay maanta gaaray degmada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaas oo ay qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta dadka shacabka iyo maam- maamulka gobolkaba ay kusoo dhaweeyeen markuu uu ka tegay garoonkaasi waxa uu hadal u jeediyay dadka soo dhaweeyey isagoona markaasi soo dhaweyntiisa ugu mahadceliyey gudoomiyaha gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wajeedka safarka uu beledweyne u aaday madaxweyne cali guudlaba ayuuna faahfaahin ka bixiyey
mahadsantihiin soo dhoweyntiina deedana waa ka mahadcelinaynaa runta oo loo kaaliyeen ee qalbiga wanaagsan iyo wejiga furan ay ka muuqato runta wacala waa mahadsantihiin Eh, siday u sheegeen oo mas-uuliyiinta iga horeysay eh, safarkayna loo qodo oo isugu jiraa aniga maalmihiin lasoo dhaafay waxaan ku sugnay qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe oo ka socday howlgalku lagula dagaalamay nimankan qawaarida ummadan nolosha iyo horumarka u diiday facebookii waxaa u geedeen gobolka hiiraan howlgal uga socday buulo gurto macaas matabaan beledweyne intaasaan isu marnay si aan u dhiirigelino howlgalka socdo ee runta waxaan dhihi karaa horumar aad u wanaagsan ayaa laga gaaray cid kasta ay gacan ka geysataan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin horumarkaas laga gaaray ee aan loo gaadhin hadday ciidamada dalka sida tahay iyo hadday tahay bulshada ee gobolka hiiraan oo u kala helin iyo hadday tahay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo mas-uuliyiinta heer federaal ee xildhibaanada federaalku horeeyaan ee maalin weliba furunta taagnaay guud ahaan ummada hishabeelle runta ugu mahadcelinayaa duulaanka lagula dagaalamayay nimanka argagixisada ah cid kasta ay gacan ka geysatay waa mahadsantaan leehay runta adduunkan sharaf ay noo tahay aakhirana ajaraa laga helayaa Eh, waxaan leenahay inta laga dhimantana allahuma naxariiso inta dhaawatan allah caafiyo waxaad mara ka tihiin meesha ay marahay ninka waalinta ahay iyo jabka gaaray iyo sida loogu dhiiraday dhibaatada ay samaynaya waa laweeye guryaha laga joogi lahay haddana ayagaa dhumanaayo runtii waa guul in lagu dhiirado lala dagaalo meydkooda daadsan goob weliba aad idhiin aad ku arkaysiin cid kasta ay gacan ka geysata waxaan leeyahay waa mahadsan tahay Ee, maanta ee, hi- ee, gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe dhanka webiga kabaliya howlgal waa isruba waqti ugu dhow shala waxaan joogay ee, gobolka shabeellada dhexe weliba degmada aadaya oo qayb ka mid ah oo furunta ah maantana waxaan joogaa gobolka hiiraan ujeedkuna wuxuu yahay sow webiga kabaliya oo dhan shabaab looga weynahay insha allah waana dhece waqti ugu dhow fes tirigana haddii leedaha laga noqdo waxaan isu tuuri doonaa webiga kadib ugana heli ma doono intay hal geedo ka mid ah ama hal goobo ka mid ay ku sugan yihiin eh, deegaanada hirshabeelle insha allah haddii la kale ka nadana marka hirshabeelle xaqiijino xornimadeeda iyo ay ummadeeda nabad joogto dalka soomaaliya ayaa gacanta ka geysan karta ka geysan doonaa dhihi mayno hirshabeelle waa xora waa keenaynaa laakiin cadowga soomaaliya intuu meel kamida ku sugan yahay waa daba soconaynaa xooga xoolabahaan hayno geli doona haddii la kale ka noqdo ilaa dalka laga xoreeyo markaas waalinta runtii aad iyo aad anugu mahad celinayaa soo dhoweyntiina ujeedku wuxuu ahaa inaan dhiirigelino howlgallada socdo ujeedku wuxuu ahay inaan sida wasiir arrimaha gudaha idiin sheegaba meeshay xasilintu marayso deegaan kastee la xoreeyo waxaa naga go-an in horumar muddo ka xayirnay hadday tahay mashaariicdu magacyo kala duwnaay iyo hadday tahay gargaarkii degdeg ahay intaba waa lala soo gaaraa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo howlgalkoon maaragtay aan dhiirigelinno iyo bulshadoon loo adeego wax kastee la qabo kara la qabto oo dhinaca xasilinta ah insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waa isku xigaan deegaan kastee la horeeyana horumarkiisaa laga shaqayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sida mas-uuliyiinta iga horeysa ay u sheegeen eh, waxaan ugu soo wajahan wafdi aad u ballaaran oo madaxweyne dalka ugu sarreeyo oo hogaamina insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii madaxda dalka oo madaxweynuhu horeeyo waa uga mahad celinayaa xaqiiqda sida uga go-an tahay Ee, maanta waxay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah ee, muxuu ahaay hirshabeelle oo degmada maxaas ayay ka degeen belina insha allah waxaan rajaynaynaa inay degmada beledweyne ka soo diri doonaan waxay ku tusaysaa ka go-naanshada madaxweynuhu sida uga go-anta dalkan in khawaariijta laga cirib tiro runtii waa baahsantaan leeyahay madaxweyne siday kaaga go-an tahay annaguna insha allah haddii lay raalli ka noqdo garabkaagaan taagannahay hortaagaan taagannahay waana naga go-an tahay haddaan gobolka shabeellaha dhax ka socoto ayaa ah markaati cad inay ummadda hirshabeelle ka go'antay inay la dirirto qawaariigta iskana dulqaado aad aad ad mahadsantihiin ballantaydu waa nimanka qawaariigta aan ka xurayna deegaanadayna ballantaydu waa inaan isugu tagno howlgalka inta dhiman aadaya baan degmada aadaya baan aan isugu tagno iyo runugooda ay uga dhiman yihiin kadibna insha allah haddii la raalli ka noqdo buqa qabdee cel caliya wejiga saddexaad insha allah haddii la raalli ka noqdo waa u mahad celinaya hadiga dadaalka iyo isuduubnida iyo dagaalka siduu uga go'aya qawaariigta lagula dagaalamaayo aad aad ad mahadsantihiin soo dhoweyntiina wanaagsan waa ka mahad celinaa
qaybihii gabagabada barnaamijka wareega ayaan kusii saqeynaysa xabel gudoomiyaha gobolka banaadir aan ka duqa magaalada muqdisho yuusuf jimcaali yuusuf xuseen jimcaali madehe ayaa guddoomiyaal cusub u magacaabay qaar kamid ah degmooyinka gobolka banaadir ee saddex degmo ayuu mas-uuliyiintii horey u hayay xilkaas ka qaaday shaqsiyaad cusub ayuuna magacaabay degmooyinka waxa ay gelihiin boondheere waa beri iyo soo kalente hodan afayeenka ah maamulka gobolka banaadir saalax dheere ayaana warbaahinta u akrinayay digreetada xafiiska guddoomiyaha kasoo baxday
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay labaiyo tobankii bisha labaad ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar ee nambarkiisu yahay labaatan iyo sideed biis ee ko iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii soo baxay markuu garwaaqsada baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta howlaha degmooyinka xag amni bilic iyo deegaanba waxuu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa mudane maxamed cabdulaahi cumar loo magacaabay gudoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa xilkii gudoomiyaha degmada boondheera laga qaaday marwow saynab yuusuf wehliye sidoo kale mudane maxamed sayid cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada waaberi laga qaaday mudane sugaal cali ayaanle gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sidoo kale mudane cali axmed faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana xilkii gudoomiyaha degmada hodan laga qaaday mudane cabdulfataax xayir ciise dhammaystirka wixii ka dhiman xeerka fulintiisa waxaa u xil saaran waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dowlada hoose ee xamar iyo waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale waana uu saxiixay mahadsanidin
Thank you.
mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayaa digniin adag wuxuu u diray guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi puntland kadib shir jiraad uu maanta qabtay xildhibaanka ayaana faahfaahin ka bixiyey digniinta uu u diray guddiga doorashooyinka iyo eedeebaha markaasi uu u jeedinayo
arrintaas oo eh, ka dhalatay eh, khaladaad ka yimi oo ay beesha anigu aan u ahay xildhibaanka ma aan matelayo ay eh, ka soo cawdeen horeyna cabasho uga dhiibteen cabashadaas oo ka timid eh, kadib bishii hore ee oktoobar eh, guddiga doorashooyinka ama tibek ay samaynayeen eh, kormeerka waxay sameeyeen shax bay soo saareen shaxdaas ay soo saareen oo gobolka sanaag ah iyo highland baa waxaa ka muuqatay waxyaalo beeshu ay u aragtay in een, khalad ay tahay ama eh, aanay wax habboon ahayn in eh, bishan toddobiyo tobankeedii in ay soo saartay shaxdii hore shax ka liidata oo tii hore een, la sameeyey laba arrimoodba deegaankii beeshu sheeganaysay oo matalan een, de- een, degmada xingarool hoos marayay de- een, tuulana waxaa lagu daray buraan oo meesha la yidhahdo gooraan oo ay beeshu ka afeefatay midna waaba laga tegey oo rabcad la yidhahdana waaba laga tegey liiskaba waa laga saaray goob doorashadaba lagama dhigin aanu toddobadii bisha aanu cuqaashii iyo een, matalan guurtii la socota iyo aniguba aanu tagno wasiir juxa mudane museer juxa aanu xafiiskiisa ugu tagno waa toddobadii bisha tan aynu ku jirno baynu baanu u tagnay arrintaas maxay keentay waxaanu kala hadalay marka warwasiir arrintii baaqi beeshu waa inuu sidiisii ahaadaa sidii ayaanuna ilaa hadeer aanu annaga u sugaynaa Een, wasiirku wuxuu noo sheegay wuxuu nagu yidhi wasiirku annagu ma samayno sohdima waxaanu yaa sameeya hadda haddaan idinku aydu sohdiyada- sohdimaha samayn sohdima ma samayno buu yidhi beeshu waxay kale oo hore ba- bayaankaa ku caddaysay inay doorashada diyaar u tahay qof iyo cod ah arrintaas aan wasiirkan waanu u sheegnay yaan la een, la carqaladayn arrintaa beeshii oo doorashada diyaar u ah wasiirow yaan la carqaladayn hawsha halka ha loo daayo Een, waanu ka nimid aniga gaar ahaan waxaan u tegey guddoomiyaha tibek mudan cabdirasaaq arrintaad laftigeedii baan kala hadlay wuxuu ii sheegay isaga laftigiisa ugu yidhi annagu sohdimo ma samayno bini aadam degaan leh oo degmoy oo degan dhulkoodii oo aan cid la degan iyo reer la degan ha- oo ku haystaan aanu jirin inay yidhaahdaan halkii halkaasaanu rabnaa iyagoo isugu dhan in la yidhaahdo maya annagaa meeshaanu idinla rabno idin geynayna dadka wax dhaqaya maaha dadkan waxay gelinaysaa iyo dadka walaalaha oo wada degana waxay gelinaysaa dhibaata iyo iyo iyo bay- baa- baa ka iman karta waxaan kaloo markaa baaqayga ugu dambeeya aan u dirayaa een, madaxweynaha een, dowladda puntland mudane ee, siciid cabdulaahi deni waxaan leeyahay madaxweyne arintaas dadka yaan een, wax meel aanay joogin la geyn waxaad moodaa tibek inay ka shaqaynayso in dadku een, doorashadii iyo hanaankii loo socday inay iyaga laftigoodu carqalad ku yihiin arintaas waxaan rabnaa degdeg in wax looga qabto
guud ahaan caawa barnaamijka kuriga wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan magaalada muqdisho aqartan dhegeystaha waanaginta barnaamijkan kiisinta kulmi doona sidaasi nabadgelyo